bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo sagaal iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum darsigani wuxuu ku saabsan yahay albucuuthu wasaraaya bacda gaswati lmuraysiic dagaalkii muraysiic kadib ama bani lmustaliq een kasoo hadalay ee aynu nidhi daba dheerna ma lahayn murqo waaweynna ma lahayn oo dagaal weyni meesha kama dhicin laakiin maadaama munaafiqiintii uu hogaaminayay ninkii la dhihi jiray cabdulaahi ibnu ubay ibnu salool uu la socday yuu fitan abuuray laba fidno oo weyn mid asxaabtiibuu iska hor keenay midna wuxuu ka shaqeeyey been abuurkii ifkigii marka markii iyada laga soo laabtay ee arrinteeda laga bogsaday muraysiic ilaa cumrat lqada ilaa laga gaadhayo maaragtay sulxul xudaybiya aan idhaaho sulxudaybiya intii dhaqdhaqaaq ee militari ahe la sameeyey ayaa meeshana darsigana looga hadlaya waxaa ugu horeeya sariyatu cabdiraxmaan ibni cawf ciidankii uu hogaaminayay cabdiraxmaan ibni cawf ilaa diyaari bani kalab qolo la yidhaahdo oo bidowmat ljandal meel dowmat ljandal layidhaho ku taalla fii shacbaana bishii shacbaan sanata sittin min alhijra sanadkii lixaad ee hijrada bishii shacbaan aqcada waxaa fadhiisiiyey hu cabdiraxmaan rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayaa beyna yadayhi hortiisa ayuu fadhiisiiyey wa camamahu cimaamad buu u xidhay biyadihi gacantiisa ayuu cimaamad ugu xidhay wa awsaahu wuxuu u dardaarmay rasuulku cabdiraxmaan ibni cawf biaxsani lumuuri arrimaha kuwa ugu wanaaga badan fil xarbi dagaalka marka lagu jiro waxyaabaha ugu wanaagsan akhlaaqda dagaalka inaan la dilin waxaan dagaalamayn haween inaan la laynin caruur inaan la laynin ciroole inaan la laynin birimageydada in layska ilaaliyo birimageydada dadka layidhaah wa qaala lahu wuxuu ku yidhi in ataacuuka haddii ay ku adeecaan oy ku hogaansamaan oy warkaaga yeelaan fatasawaj guurso ibnata malikihim boqorkooda inantiisa guurso fa makatha wuxuu ku nagaaday cabdiraxmaan ibni cawf halaathata ayaamin saddex maalmood ayuu qolyihii la joogay yadcuuhum ila alislaami isagoo islaamka ugu yeedhaya fa aslama alqowmu dadkii oo dhan yaa islaamay wa tasawaja wuu guursaday cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu guursaday tumaadir gabadh la yidhaahdo tumaadir bintul asbaq ayuu guursaday wa hiya ummu abi salama waaye marka dambe magacaasay la baxday ummu abi salama wa kaana wuxuu ahaa abuuha aabbaheed ra-sahum madaxooda ayuu ahaa reer bani kalab ayuu madax u ahaa wa melikahum boqorkoodan u ahaa marka midaasoo guul ku dhammaatay oo dagaal iyo haniimi iyo waxba toona aysan jirine ay dad dhan soo islaameen ayaa ka mid ahayd waxaa jirta haddana sariyatu caliy bni abi aalib cali bni abi aalib ciidan uu hogaaminayey oo loo diray ilaa bani sacad ibnu bakar qolo la yidhaahdo oo bifadag meel fadag la yidhaahdo degan iyaduna waa isla markii uun isku markiibaa la diray fii shacbaana bisha shacbaan sanata sittin min hijra sanadkii lixaada hijrada ayaa tanna la diray sababtu maxay tahay sababta ayuu sheegayaa wadaalika sababtu waxay tahay annahu shaniya ama sheekadu waxay tahay balaqa waxaa soo gaadhay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa soo gaadhay anna bihaa meeshaa fadag la yidhaahdo inay ku sugan tahay anna bihaa ay bifadag inay ku sugan tahay jamcan ciidan is urursanaya ciidankaasoo yuriiduuna doonaya an yumidduu inay u gurmadaan alyahuudda yahuudda oo khaybar joogtay inay u gurmadaan oo u birmadaan oo ciidan siiyaan fa bacatha wuxuu diray rasuulku ilayhim nimankaa wuxuu u diray reer bani sacadi ah caliyan caliy bnu abi taalib buu u dirayoo fii mi-atay rajul laba boqol oo nin wata cali oo laba boqol oo nin wata hadduu ku galam ka waran wa kaana wuxuu ahaa sayidina cali radi allahu tacaala canhu wa ardaahu wa karama allahu wajhahu yasiiru leyla habeenkii ayuu soconayay waa la guuranayay habeenkii ayaa la guuragalaynayay wa yakmunu nahaara maalintiina waa la gaban jiray ama waa la dhuuman jiray saan loo arkin fa asaaba wuxuu gacanta ku dhigay sayidinaa cali iyo ciidankiisu caynan nin basaasahoo lahum nimankaasi ay lahaayeen ayaa la qabtay fa aqara ninkii wuxuu qirtay annahum nimankaa reer bani sacad bacahuuhu inay u soo direen ilaa khaybara khaybar inay u direen uu ergey iyaga ka socda yahay oo yuhuudda u socda oo maxaa loogu diray yucrid yacriduuna waxay u soo jeedinayaan reer bani sacad waxay usoo jeedinayaan calayhim yuhuudda waxay usoo jeedinayaan nusratahum inay u heeliyaan oo haddii muslimiintu ay kusoo duulaan inay gacan siinayaan laakiin dhinaca kale shardi uu yahay calaa an yajcaluu lahum inay siiyaan tamra khaybara timirta khaybarna in iyaga la siiyo marka waa niman calooshood u shaqaystayaal a waaye mabda iyo waxba toona ma leh timirna sii dagaal baan kula gelaynay saas way calooshood u shaqayshata waaye waa mercenaries wadalla wuxuu tusiyey alcaynu ninkii basaaska ahay wuxuu tusiyey calaa mowdici tajamu tajamuci bani sacad reer bani sacad meeshay isku urursanayaan ayuu tusiyey fa aqaara waxaa weeraray calayhim reer bani sacad caliyun cali ayaa weeraray way kala carareen dagaalma dhicin fa akhada wuxuu soo qaatay wuu soo kaxaystay khamsumi'ati baciirin shan boqol oo neef oo geela wa alfay shaatin iyo laba kun oo neef oo adhi ah wa harabad cagahay wax ka dayday oo way carartay banuu sacad biducni haweenkii unbay la carareen haweenkii hawdajka saarnaa ama gurada saaraa yaa ducni la yidhaha kuwaasay la carareen wa kaana wuxuu ahaa ra-iisuhum madaxooda waxaa la dhihi jiray wabar ibnu culaym ayaa la dhihi jiray taasna mid kale oo guul ku dhammaatay bay ahayd tii hore ayaa fiicnayd oo cabdiraxmaan ibnu cawfo iyadaa dadkii o dhan baa soo islaamay laakiin kuwa waa la kala fiijiyey xoolo badan waan islaahay waa xoolihii ugu badnaa ee abid lasoo helo ayaa nimankii laga laba kun oo neefoo adhihi iyo iyo shan boqol oo neefoo geela haddana sariyatu abi bakri abu bakar ow zayd ibnu xaaritha tan waa khilaaf baa ka jira waxay u badan tahay inuu zayd ibnu xaaritha yahay maxaa jira abubakar nin rasuulka ka fogaanaya muusan ahayn nin laga maarmo oo meel fog loo diray isaga keligii ma ahayn ow zayd ibnu xaaritha ilaa waadi lquraa fii ramadaana bishii ramadaan sanata sitin min alhijra sanadkii lixaada hijrada kaana wuxuu ahaa batnun jilib ama laf oo min fasaarata reer fasaara qabiil laydhaha ka mid ah yaa madaxooda unbay koreen nimankaas inay nabiga dilaan bay goosteen oo min fasaarata wuxuu ahaa yuriidu kuwa doonaya ikhtiyaala nabiyi nabiga inay si gaadmaa u dilaan waa laga war helay marka fa bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama abaa bakar ayuu diray oo ciidan wata qaala wuxuu yidhi salamatu ibnu alakwac ninkii oo hargaantida ahaa ee orodka badnaa labadaa shay buu isku darsaday fardaha ayuu la tartami jiray orod wuxuu ka qabo leebka uu gana ama fallaadhuu galana dhulkuma dhici jirin wuxuu yidhi wa kharajtu waan baxay macahu abuubakar anoo la socda oo ciidankiisa ka mid a ayaan baxnay xataa idaa sallayna subxa salaada subax markii aan tukannay oonu nimankii meeshay deganaayeen aan tagnay amaranaa ama umirnaa waana la amray amar baana la siiyey amarkii dagaalka fa shananna alghaarata ghaarata weerar ayaanu ku qaadqaadnay fa shanannaa waxaanu ku qaadqaadnay alghaarata wareer weerar fa waradna almaaa biyihii ayaanu ku aroornay biyahoodii dad baan marka lasoo qabtay fa qatala abuubakarin man qatal abuubakar wixii la dilay ayuu dilay yacni dagaal baa dhacay abuubakar gacantiisa kuma diline waxa weeyaan ciidanku watay yaa wixii la dili karay ayaa la dilay wa ra-aytu waxaan arkay daa'ifatan koox baan arkay buuhi oo sii cararaya wa fiihim kooxdaa waxaa ku dhex jiray addaraari marasti markan waxaa waa caruurtii iyo haweenkii fakhashiitu waxaan ka cabsaday buu yidhi an yasbiquunii inay iga hormaraan ila ljabali buur lagu dhuuman karo oon la gelaynin inay iga hormaraan ayaan ka baqay buu yidhi fa adraktuhum waan soo gaadhay nin orod badan buu ahaa waramaytu waxaan ganay bisahmin leeb ayaan ku ganay beynahum iyaga dhexdooda iyo wa beyna aljabali buurta horteeda dhexdeeda ayaan leeb baan joojiyey falamaa markii ra-ow ay arkeen assahma leebkii markay arkeen waqafuu way joogsadeenoo way istaageen wa fiihim waxaa ka mid ahaa dadkaas aan meeshaa ku joojiyey waxaa ka mid ahaa imra-atun haweeney ayaa ka mid ahayd hiya iyaduba ummu qirfa ayaa la yidhaha saasay u xaragaysan tahay u tashkiilan tahay ummu qirfa haweeney sheeko gaar ay leedahay waxaa magaceeda loo soo qabanaya shaytaanad bay ahaydoo waa naagta abaabulaysa in nabiga la dilo marka saasaa magaceeda loola soo baxay ummu qirfa haweeney la yidhaah baa ka mid ahayd calayha waxay qabtay dhar qashcun gobol oo min adiimin maqaar ah maqaar waxoogaa qica ama qeyb oo maqaara ayay qabtay oy dadka kaga doonayd macaha waxaa la socday ibnatuha inan ay dhashay ayaa la socotay inantaasoo min axsani alcarabi carab gabdhaha ugu quruxda badan ka mid a fa ji'tu waan imid bihim iyagii ayaan keenay weeye fa ji'tu waan imid bihim iyagii asuuquhum aniga oo kaxaynaya yaan ilaa abibakar u keenay anoo kulligood wada kaxaynaya fa nafalanii wuxuu ii siiyey nafli nafli waxaa la yidhaahdaa haniimada inta aan la qaybinin wixii dheeraad ah oo qof la siiyaa la yidhaah qofkaasoo kaalin gaara ka qaatay maxaa jira maadaama uu keligii dadkan soo qabtay abuubakar wuxuu abaalgudu siiyey gabadhii quruxda badnayd inuu siiyo fa nafalanii wuxuu nafli ahaan iyo dheeraad ahaan ii siiyey intaan waxbaba la qaybin abuubakar ibnataha inanteedii quruxda badnayd falam akshif lahaa thawban mara kama faydin buuhi gabadhaa ma taabanin aniga ma taabanin waqad sa'alahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu weydiistay ibnu salama wuxuu weydiistay ninka la yidhaahdo salamata ibnu alakwac binta ummi qirfa wuxuu yidhi rasuulku gabadhaas quruxda badan aniga isi marka waa la siiyey waa weli waa addoon fa bacatha biha ilaa maka rasuulku maka ayuu u diray gabadhii wa fadaa biha wuxuu kusoo furtay asraa dad maxaabiis ahaa oo min almuslimiina muslimiinta oo hunaaka maka lagu haystay ayaa gabadhii lagu soo furtay gabadha magaceeda laynooma sheegin hooyadeed magaceeda laynoo sheegay ninkaana markii salamata ibnu akwac uu abuubakar nafli u siiyey gabadha ma taabanin rasuulka ayuu ku wareejiyey rasuulkana addoonka ma dhiganin wuxuu ku soo furtay asxaab la haystay oo muslimiin ah aan hadda hooyadeed u nimaadna marka gabadhii hooyadeed wa kaanad waxay ahayd ummu qirfa magaca unbay leedahay ummu qirfa waxay ahayd shaytaanatan shaytaanad bay ahayd oo tuxaawilu isku dayday iqhtiyaala nabiyi nabiga inay disho oy si gaadmaa u disho wajahazad waxay diyaarisay thalaathiina faarisan saddex soddon nin oo fardooley ah oo min ahli beytihaa qoyskeeda ka mid a iyay lidaalika arrintaa u diyaarisay caqli xuma falaaqad waxay la kulantay jazaaha abaalkeedii wa qutila thalaathuuna soddonkiina waa la dilay marka waa inagii duruustii sheegaynay inta goor ee nabiga la isku dayay in la dilo tanaa ka mid ahayd ummu qirfa oo min bani fazaara ah ayaa ka mid ahayd dadkii isku dayay inay rasuulka dilaan sala allahu calayhi wasalam waxaa jirta oo kale sariyo kale oo la yidhaha sariyatu kurz ibnu jaabir alfihri sariyatu ciidankii uu hogaamiyey ninkan la yidhaahdo kurz waxa weeye sheeko kale ayuu leeyahay waan soo marnay maxaa jira wuxuu ahaa nin markii quraysh colka la ahaa weli hadda colkii baa la ahaa weliye laakiin ee dagaalkii beder ka hor nin wuxuu ahaa intuu ciidan soo qaatay magaalada madiina meelsh dadka ay xoolaha ugu qaataan xooluhu u daaqaan intuu soo weeraray maaragtay xoolo dhacay rasuulku uu eryaday ee ghaswadii la dhihi jiray ghaswatu safwaan ama ghaswatu badrin al-uula ay ninkii ahaa buu ahaa kurz haddana wuu soo islaamay markuu soo islaamay haddana waa kan dee nin wuxuu ahaa markas dagaalyahane sariyadan ayuu hogaamiyey wuu islaamay shahiid baanuu dhintay yowma fatxi maka ayuu shahiiday fii shuwaala iyana bisha shuwaal oo sanata sittin min alhijra ayay tanina dhacday waxaana ahayd ilal curaniyiina niman curaniyiin la dhihi jiray wadaalika arrintuna waxay ahayd anna rahdan koox oo min cukala wa curayna labadaa qabiil ka tirsan koox cukal iyo curayna ah yaa adharuu waxay muujisteen al islaama islaam bay muujisteen waana beentood wa aqaamuu bilmadiinati magaalada madiina ayayna degeen ay ku nagaadeen iyagoo beentood ay tahay oo islaamnimo ay sheeganayaan fastawkhamuuha magaaladii madiina ayay ku daltabyoobadeen way ku daltabyoodeen ama waxaa ku dhacday jiragalti sida xamar laga yidhaaho qofku meel uusan joogi jirin oo uusan hawadeeda aqoonin iyo cimiladeeda wuu ku xanuunsadaa marka jiragalti baa la yidhaha daltabyana waa la yidhaahdaa caloosh iyaa laga qabtay calooshii unbaa furtay fastawkhamuuha way jiragalti ayaa ku dhacday ama way ku daltabyoodeen fa bacahahum wuxuu u diray rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu u diray nimankii fii dawdin geel dhalay geel dhalay oo haleelo ah oo fil maraaci seeraha uu islaamku leeyahay daaqaya wa amarahum rasuulku wuxuu amar ku siiyey an yashrabuu inay dhammaan min albaaniha geelaa dhalay caanihiisa inay dhammaan iyo wa abwaaliha iyo kaadida ay isku darsadaan kaadidana ay cabaan marka kaadida halla caba la yidhi oo xadiis saxiixa kusoo aroortay yaa haddii laga reebo shaaficiyada fuqahada kale waxay qabaan iyo madaahibta kale nimcooleyda uu geelu ka mid yahay iyo adhiga iyo lo-da kaadidooda iyo saxaradooduba inay daahir yihiin falamaa markii saxow ay fayoobaadeen oo ay bogsadeen nimankii qataluu waxay dileen raaciya rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ninkii rasuulka ilaahay geela u raacayay rasuulku ma lahayn xoolaha waxaa iska lahaa waa xoolihii zakada laakiin rasuulka unbaa haddee madax ka ahaa ninkiibay dileen wastaaqu libila geeliina way kaxaysteen wa kafaruu way gaaloobeen bacda islaamihim markay islaamnimada muujisteen kadibna way gaaloobeenoo way ridoobeen fa bacatha wuxuu diray rasuulku fii talabihim nimankaas raacdayntooda kurzan alfihri ayuu diray jaabir kurz ibnu jaabir alfihri ayuu ka daba diray fii cishriina isagoo labaatan wato oo min asaxaabati asxaabta ka mida wadacaa wuu habaaray cala alcuraniyiina nimankiina wuu habaaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi allaahuma allahyow acima calayhim ka indhatir adariiqa waddada ka indhatir oo ay waddada arki waayaan wajcal ka yeel haa waddadii calayhim iyaga uga dhig adyaqa mid ka cidhiidhi badan min masak dharuurta dharuurta biyaha lagu miiro maaragta tan ee lagu miiro afkeedu wuu sii yaraanayaa mar marka ka dambeeyo ayuu yaraanayaa dharuur baa lagu yidhi af soomaaliya ilaahu taas afkeeda uu kasii yaraadaa buuli fa cama allaahu alla wuu indhatiray calayhim assabiila waddadii fa udrikuu waa lasoo qabtay uun fa quticad aydiihim gacmahoodii baa la gooyey wa arjuluhum lugahoodana waa la gooyey wa sumilat acyunuhum indhahoodana mismaar baa lagu gubay jazaan abaalmarin wa qisaasan qisaas bimaa facaluu wixii ay ku sameeyeen ninkii raaciga ahaa iyagaa saas yeelay lug iyo gacanna way ka gooyeen indhahana way ka gubeen uma markaa kadib turki waa laga tegay fii naaxiyati alxara dhinacaas maaragtay shiisha madiina ayaa looga tegay xataa maatuu ilaa ay ka babaqtiyaan wa xadiiduhum sheekadoodu fi saxiixi can anas saxiixulbukhaari ayay kusoo aroortay can anas ibni maalik taasna waxaa weeye waa sariyo kale oo sariyatu kursi baa la yidhaha waxayna dhacday muraysiic qaswat lmuraysiic iyo sulxulxudaybiya dhexdooda mid kale waxaa jirta meeshan la isku hahaysto oo uu sheekhu uu ka hadlaya ayaa jirta wa yadkuru waxay xusaan buu yidhi ay sheegaan ahlu siyari culimada taariikh nololeedka rasuulka ka hadashaay waxay sheegaan bacda daalika markaa kadib oo sariyadaas kurz ibnu jaabir alfihri dabadeed waxay sheegaan buu yidhi sariyo kale oo la yidhaha sariyata camr ibnu umaya addamri sariyo kale oo uu watay nin la yidhaahdo ninka la yidhaahdo ninkan marar badan buu ina soo maray waa nin taariikh leh camr ibnu umaya addamri oo la socda nin la yidhaahdo maca salamata ibna abi salama labadaas bes a la diray labadaas marka ciidan maahe waa ilaalo laba nin bes fii shuwaala bishii shuwaal baa la diray sanata sittin min alhijra sanadkii lixaadee hijrada maxaana loo diray baa la yidhi annahu camr iyo ninkii la socday dahaba ilaa maka maka inay aadaan bay u baxeen liikhtiyaali abi sufyaan abi sufyaan say usoo dilaan oo si gaadma ay ugu soo dilaan saasay sheegaan maxaa saas loo yeelay maxaa jira lianna abaa sufyaan abaa sufyaan baa isna kaana wuxuu ahaa qad arsala kii soo diray acraabiya nin reemiya ayuu soo diray abuu sufyaan liikhtiyaali nabiyi inuu nabiga gaadmo u dilo marka waa loogu abaalgudayay soo adigu maadan soo dirin nin nabiga dila adigana laba nin baa lagu soo diray sidaas saasay sheegaan buu yidhi marka waa siiqatu tamriid buu ku sheegay oo wuu tadciifinayaa qisadani qiso xoog badan ma aha saasuu ka wadaa bayda hase ahaatee ana almabcuuthayni labadii nin ee la diray ee ahayd camr ibnu umaya damri iyo salamata ibnu abi salama labadii nin mabcuutheynku waa labadaasi lam yanjaxa ama waxaad tidhaahdaa labadii qole ee la diray oo ah kuwii xagga nabiga ka socday oo camr ibnu umaya damri iyo salamata ibnu abi salama oo oo la rabay inay soo dilaan abu sufyaan iyo acraabigii uu rabay abu sufyaan uu soo diri nabiga gaadmo u dil labada qoloba mayna ku guulaysanin wey laba mabcuuth waa sidaas bayda hase atee ana almabcuuthayni labadii qole ee la soo diray lam yanjaxa ma ayna ku guulaysanin fi likhtiyaali inay gaadmo wax u dilaan kii abu sufyaan rasuulka usoo dirayna kuma guulaysanin labadan abu sufyaan loo dirayna kuma ayna guulaysanin laa haadaa kani kuma guulaysanin walaa daaka kaana kuma guulaysanin saasay sheegaan buu yidhi marka waxaad garanaysaan inuu tadciifinayo uu leeyahay qisadani qiso qawi ah oo sanad fiican haysata ma aha saasayna u eg tahay maxaa jira rasuulku ma muuqato in abu sufyaan uu marna u diray wax ikhtiyaala wayadkuruuna haddana waxay xusaan buu yidhi weli wuxuu kusii wadaa tadciifkiibuu kusii wadaa iyo daciifintii wayadkuruuna culimada siirada ka sheekaysa iyo taariikh nololeedka nabiga waxay sheegaan bay yidhahaan anna camran ninka camar la yidhaahdo ibnu umaya damri qatala inuu dilay fi ariiqi wadada halaathata rijaalin saddex nin inuu ku dilay saasay dhahaan wayaquuluuna haddana waxay yidhaahdaan buu yidhi ina camran akhada wuxuu soo qaaday juthata shahiidi khubayb shahiidkii khubayb ahaa meydkiisana wuu soo qaaday fii hada safari safarkaa isaga ayuu soo qaaday saasay dhahan buuri marka inaan waxba ka jirin wuxuu yidhi wal macruufu sida la ogyahay ee macruufka aheen muran ka taagnayn waxa weeye ana khubayban khubayb istushhida shahiid buu noqday oo waa la dilay bacda arajiici rajiic dabadeed biayaamin maalmo ow ashhurin ama bilo unbaa la dilay uu shahiiday wa waqactu rajiici dhacdadii rajiicna kaanad waxaayd fii safara bishii safar sanata arbacin min alhijra waa laba sano ka hor sanadkii afraad ee hijrada wuxuu ihi falaa adri marka waan garan waayey buu ihi sheekhu waan garan waayey hal ikhtalata safaraani labada safar miyaa iskaga gedmaday calaa ahli siyari dadka culimadii siirada qortay ma labadii safar baa iskaga gedmaday ow amase kaana alamraani labada arrinbaa fii safarin waaxidin hal safar bay ahaayeenoo kulligoodba fi sanati araabica sanadii afraad ahaa waqad ankara waxaa diiday buu yihi arrintaa alcallaamatu ninka cilmiga badan ee la yidhaahdo almansuur fuuri yaa diiday oo gaashaanka ku dhuftay an takuuna inay tahay haadihi sariyatu tani sariyata xarbin sariyo dagaal inay ahayd oo ma laba nin ma laba nin baa la diri karaabo dagaal aadi ow munaawashatin ama istuurtuur midna inay ahayd wallaahu aclam marka taasina way jirtaa murankaasina wuu ka taagan yahay sida loo dhigayna waa sidii ay daciif inay ahayd hadda marka waa laga baxayaa albucuuthu wasaraaya bacda ghaswati almuraysiic wuxuu kusoo khatimay faallo yar haadihi tani hiya iyaduba asaraaya waa ciidamadii la bixiyey uusan nabigu la soconin iyo walghasawaati iyo duulimaadkii uu rasuulku duulay oo bacda alaxsaabi axsaab kadib ahaa axsaab rasuulku duulimaadka uu sameeyey waa laba oo waa ghaswatu bani qurayda kow saddexaan idhaaho ghaswatu bani lmustaliq iyo ghaswatu bani laxyaan saddexdaasuu hogaamiyey rasuulku bacda ghaswati alaxsaab bani qurayda mustaliq iyo bani laxyaan inta kalena waxaa weeyaan waa saraayaadkii uusan rasuulku la soconin haadihi tani hiya iyaduba assaraaya waa ciidamadii uusan rasuulku la soconin walghasawaati iyo duulimaadkuu rasuulku hogaaminayay oo bacda alaxsaabi axsaab dabadeed ahaatay wa bani quraydata bani quraydana ahaatay dabadeed lam yajri ma dhicin fii waaxidatin mid oo minhaa iyada ka mid a qitaalun dagaal mariirin oo qadhaadh kama dhicin midnaba saasay saa sifadaasaa ka dhexaysay wa inamaa wax kale maahanee waqacad way dhacday fii maa waqacad wixii dhacayna waxay ahayd musaadamaatun ishardi khafiifatun oo fudud hardan yar oo fudud unbaa dhacay maahan dagaal weyn meella kama dhicin falaysat ma aysan ahayn haadihi lbucuuthu ciidamadan la diray ilaa dowriyaatun istidlaaciya rondooyin rondooyin maaragtay waxuun macluumaad soo ogaanaya ama ol ole dheh dowriyaatun istidlaaciya ol olayaal unbay ahaayeen waa ol olaha waan soo sharaxnay waana sax ol olahay ku tahay maxaa jira ol olaha ereygan kacaankiibaa micno kale u sameeyey maahane luqada soomaalida waxaa loo dejiyey dad col ah oo colaaday ay ka dhexayso ciidan la diray oo dagaal aan aadin hadduu dagaal qabsadana waa goonis laakiin markaa dagaal uma socdaan oo raba haddii cadow ku soo socday iyo waxaase ay jiraan inay soo ogaadaan yaa ol olo la yidhaah falaysat haadihi maysan ahaani albucuuthu ilaa dowriyaatun istidlaaciya ol ole macluumaad raadisa maahane aw taxarukaatin dhaqdhaqaaqyo ta'diibiyatun oo lagu soo edbinayo liirhaabi l acraabi nimankii reemiigaah in lagu cabsigeliyo wal acdaa iyo codol iyo colkiiba wixii colla yahay oo dhan alladiina kuwaasoo lam yastakiinuu bacdu aan weli hoggaansamin oon nabad qaadanin oon keeno qaadanin wa yadharu waxaa ka muuqanaya bacda ta'amuli markii loo kuurgalo fi duruufi xaaladihii marka loo kuurgalo waxaa kasoo baxaya anna majra al ayaami maalmaha meeshay u socdaan marka meeshay u qulquleen ayaamuhu kaana inuu ahaa qad akhada kii bilowday fi tatawuri inuu isbedelo bacda ghaswati alaxsaabi duulimaadkii axsaab kadib iyo ishuwantii kadib inay arrintii isbedeshay oo maalmuhu jidkay hayeen jid kale ay qaadeen ooy muslimiintiina xoogaysteen gaaladiina jabeen wa anna acdaa alislaami islaamka cadowgiisuna kaanad inay ahayd macnawiyaatuhum niyadoodu fi nhiyaarin dumitaan iyo dhulkusii dhicid mutawaasilin oo joogto ah inay hoos usii dhacaysay walam yakun ma ahayn baqiya kii u hadhay lahum iyaga nimankii cadowga islaamka ah uma hadhin ayu amalin wax raja ah ay ka qabaan fii najaaxi kasri dacwati alislaamiya dacwada islaamka ah inay jebiyaan inay ku guulaystaan wax rajo oo dambe ay ka qabeen ma leh walam yakun ma ahayn baqiya kii u hadhay lahum iyaga amalun wax hunguri ama rajo ah fii najaaxi kasri dacwati alislaamiya dacwada islaamka jabinteeda inay ku guulaystaan wax rajo oo dambe ay ka qabeen ma jiro wa khaddi showkatiha iyo dacwada islaamka xooggeeda xooggaa inay guraan ay gooyaan khadi waa goyn ilaa hase ahaatee anna haada tatawura isbeddelkaas oo in gaaladii ay quusatay oo niyajab ku dhacay oo ay ka quusteen inay dacwada islaamka curyaamiyaan ama is hortaagaan ama ay jebiyaan dahara wuu soo ifbaxay jeliyan si cad ayuu wuxuu usoo isbaxa usoo ifbaxay bisulxi lxudaybiya heshiiskii xudaybiye ka dhacay falam takun maysan ahayn alhudnatu colaad joojinta xabad joojin baa hadda la yidhaah hudnada xabad joojin dagaalkii lama nabdin laakiin xabad baa la joojiyey marka xabad ha dhihin dagaal joojin dheh falam takun maysan ahayn alhudnatu heshiiska muddada leh nawaad dhihi kartaa maxaa jira toban sano ayaa dagaalka la joojiyey heshiis madalaysan oo madal leh ama colaadda oo la joojiyo muddo ma ahayn ilaa ictiraafun ictiraaf iyo aqoonsi la aqoonsaday biquwati lislaam islaamka xooggiis iyo watasjiili isaga oo la qoray la qoray gacanta lagu qoray calaa baqaa'iha dacwada islaamku inay baaqi ku ahaato oon laga tirtiri karayn fii rubuuci aljasiirati alcarabiya jasiirad u ekeyda carabta gudaheeda inuu islaamku ku qoran yahay oon cidina ka tirtiri karaynin sidaas ayuu micnaheedu ahaa sulxu lxudaybiya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam